mudan garsoore waxaa liigu soo eedeeyey inaad dilay xaaskayga taasoo ah been abuur waxnana ayse ka jirin annaga dad muslimna ilaahay naga dhigay waxa ugu weyn wax lagu xukumana waa shareecada islaamka aniga maanta iyo horta wax laigu xukumo oo maanta dembi aan geystay ma jira ayaan leeyahay balse waxaan qabaa in arinteeda loo bandhigo shareecada islaamka maadaama qof muslima ahay xaaskaygana muslimad ay ahayd eheladaynana ay yihiin labada ehelba muslimiin shareecada islaamkana mar kasta qof gooniya uma hiiliso keliya cadaaladda iyo maxay ahayd sida saxda ayay wax u jirtaa taa markii laga soo tago xafiiska xiriir aalaha qaranka soomaaliyeed wuxuu igu soo eedeeyey inaan dilay xaaskeyga shidaalan ku bilbilay horta taa waa maxay ahayd waa mala awaal waayo hadalkaa markuu leeyahay goobjoog moose ahayn cc camero oo ka arkay ma aha keliya qiyaastiisa iyo maxay halkubeegiisa unbaa sidaa noqday qofka muslina ee shareecada islaamka ku dhashay in malo lagu xukumo dilna loogu xukumo laguna dilo dabcan mudan garsoore adigaa iga yaqaan wax fiican inaysa ahayn maxkamadii horena waxaa loogu xukumay dil toogashaa ayadoo aan lahaynin wax caddoona oo maantay dhihi kara sidcado ayaa dilkan geystay ayadoo lahaynin markhaati dhihi kara falkan soo geysanayaa mashqay inaga markhaati fali kara iyo kuna dhaaro kara markhaati walbu la keeno wuxuu ka tarjumayey waxaan arkay gabadhii usama ama dhacdada ka hor ama dhacdada kadib waxaan arkaa madadan guddoomiye kiiskan iyaga siyaasadeeyey maanta haddii la helo markhaati dhahaayo sadacado anaa arkaayo markuu falkan geysanayo ama cc camera laga helo ama maxay ahayd qaar kasta waxaan ogolahay xataa inaan beri sii noolaan oo maanta shareecada islaamka lagu fuliyo laakiin dambi aanan lahayn mudan garsoore yaa dusha laiga saaray maanta inaan mudan garsoore eedaysana noqdo xaaskayga laigu tilmaamay inaad dilay oo wuxuu ilaahay qoray lixda arkaanuna iimaanka ayaa ka mid ah wabilqadari khayri wa shari qofka islaamka inuu aamino aniga waan misanahay qadarta khayr iyo shar batay tahay adigoo mudan garsoore ilaaha kuu nimcadan ku siiyey maanta inaa darteeda noqdo oo maxay xaakiimkayga noqoto waan kaaga mahad celinayaa ilaahayse adina waxaan kaa codsanayaa inaan garsoore si xeel dheer shareecada islaamka waafaqsan inaad igu xukunto ee aad igu xukumin sida maxkamadii hore ayda markhaati leeyihiin caddoon leeyihiin qaraan leeyihiin si mala ah qofkana muwaadanka maanta qaar wax u dhaceen adigana qaar kale u fikiri kartaa qof walbana waa sidaas marka qof ilma aadan ah oo markii ilaahay karaameeyey maxay ahayd maladan lagu xukumana sharci qaanuuneed iyo sharci islaamba midna horta ma dhigaayo qof walbuu siyaasiya maantay meel kastuu iga daawana waxaan leeyahay ilaaha laga boqo kiiskaygana siyaasadda ha laga daayo si shareeco waafaqsan oo saxan ha laygu xukumo hadday dembi leeya anaa diyaar wax dembiga laiga jaaseeyo haddaana dembi lahaynna in lagu fasaxo oo aan lay siyaasadeen oo maxay ahayd nafsadeeda lagu xadgudbin intaasaan waan garsoora codsanayaa waana mahadsan tahay